halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a o aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo sidoo kale herarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa axad soddonka bisha nofembar sannadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya anigoo ah daawud daweys iyo caashe ibraahim aadan
marka waxaan rajaynaynaa ilaahna ka baryaynaa kula dadaalaynaa inaan wacyi gelin badan la sameeyo oo dagaalkaas foolxumadiisa iyo dhibkiisa iyo rafaadkiisa la hor istaago
kaasi waxa uu ahaa ugaas cabdulaahi ugaas faarax oo aan ka waraysannay dagaal laba beelood ku dhex maray bartamaha soomaaliya gaaladu waxay tacab lahay taabna garabtaase maadhihin turaabtaa ka badan tuurta kaga qaadnay tukihii intaanan u waray tuma la soo qaata
waa qoraaga axmed faarax ali idaaja iyo qayb kaloo ka mida barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese warka caalamka
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa lagaga hadlay dagaalka ka dhacay deegaanada hoostaga degmada xarar dheer ee gobolka galgaduud war-saxaafadeedkaasi ayaa lagu booriyey kooxaha deegaankaasi ku dagaalamaya inay dirirta si deg dega u joojiyaan war-saxaafadeedkaasi waxaa sidoo kale baaq loogu jeediyey odayaasha dhaqanka inay kaalin ka geystaan sidii xal nabadeed dhibaatadaasi taagan loogu heli lahaa war-saxaafadeedkani oo soo xiganaya ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilligan shacabka soomaaliyeed aysan xamili karin colaado micno darra oo sii socda
madaxa booliska ee caasimadda afghanistan ee kaabul ayaa xilkiisii iska dhigay taas oo ka dambeysay weerarada halista ah ee daalibaanka ee lala beegsanayo dadka shisheeyaha ah oo ay ku jiraan guryaha martida gawaari safaaradeed iyo askarta maraykanka genaraal moxamed zaahir ayaa xilkii ka degay axaddan maanta wax yar kadib markii saraakiisha ay xaqiijiyeen nin reer koonfur afrika ah labadiisii caruurta ahayd iyo nin afghaani ah lagu dilay weerar gaadmo ah oo maalintii sabtida ka dhacaya guri ay dadka martida ah degaan oo ku yaala magaalada kaabuul dowladda iyo saraakiisha militariga ayaa sabtidii u sheegay wariyaasha in saddex nin oo hubaysan ay xoog ku galeen guriga martida oo ku dhowaa baarlamaanka oo ay muddo saacada ahna ridayeen rasaas iyagoo u hardamayay inay la wareegaan gurigaasi afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo layidhaahda sadiiq sadiiqi ayaa sheegay in laba ka mid ah raggii hubaysnaa toogasho lagu dilay midka saddexaadna uu isqabadsiiyey walxaha qarxa oo isaga ku rannaa xogaga ammaanka ah ayaa u gurmaday sideed qof oo maxbuus ahaan loo qabsaday intii uu socday weerarka waxaa kuwaasoo isugu jiray lix afgaaniyiin ah iyo laba shisheeye ah kooxda daalibaanka ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyadoo sheegtay in gurigaasi uu xarun u ahaa faafinta diinta kiristanka waxaa jiray warar iskhilaafsan oo kasoo baxayay waxa gurigaasi loo adeegsanayay wadaadka ugu weyn diinta masiixiga bob francis ayaa hadda maanta soo gebagabeeyey booqasho saddex maalmood qaadatay oo ku tegay dalka turkiga boobka ayaa munaasabad diiniya magaalada istanbul kaga qayb galay wadaadka matala kiniisadaha kala duwan ee dalkaasi patriark bartomolof kaas oo hogaamiya saddex boqol oo milyan oo masiixiinta ortodokska ee caalamka sabtidii shalay ayaa labada wadaada ka qayb galeen kulamo diineed ka dhacay kiniisadda st george ee magaalada istanbul halkaasoo kulan diineedka kadib ay labada wadaad kulan kale oo gaara yeesheen goor horena bob francis waxa uu booqday goobo kaleoo taariikhda iyo diinta islaamka magac ku leh waxa uu tegay masjidka la yidhaahdo sultaan axmed oo qarnigii toddobiyo tobnaad la dhisay kaasoo sidoo kale loo yaqaano masjidka buluuga isagoo la kulmay muftiga dalka turkiga ugu weyn raxmi yaraan
kooxaha u dhaqdhaqaaqa siiriya ayaa sheegaya in mawjado weeraro ah oo dhinaca cirka ah oo uu horkacayo maraykanka lagu qaaday kooxda isis ee ku sugan gudaha iyo agaarka caasimadda raqa oo ah caasimadda kooxda isku magacowday jihaadiistayaasha kooxda kooxda xuquuqda aadanaha ee u ololeysa siiriya ee xarunteedu tahay dalka britain ayaa sheegtay axaddan maanta ah in soddon gantaal oo dhinaca cirka ah lagu ganay xilli habeennimo ah saldhigyo ay leeyihiin kooxda oo ku yaala raqa iyo saldhigga cirka ah ee qeybta toddobiyo tobnaad
wanaagsan ee markan idin leenahay weli halkaan nagala socotaan oo laanta afka soomaaliga ee v o a toos waxaad inoogala socotaan magaalada washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh xamed ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya deegaano hoostaga degmada xaradheer ee gobolada dhexe inay si deg deg a u joojiyaan colaadda isuguna yimaadaan miiska wadahadalka ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa dhintay shan iyo labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaaladaasi oo labadii maalmood lasoo dhaafay maleeshiyaad ka tirsan laba beelood ku dhex maraya dhul ay xooluhu daaqaan oo u dhow degmada xaradheer ee gobolka mudug xaalada degaankii lagu dagaalamaya lagu soo waramaya inay degan tahay inkastoo dhinacyadii dagaalamayay ay weli is horfadhiyaan wariyaheena ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka taleefonka magaalada muqdisho kula xiriiray ugaas cabdulaahi ugaas faarax oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee mid ka mid a beelaha halkaasi ku dagaalamay ugu horeyna wuxuu weydiiyey waxuu kala socda dagaalka
noolaadii deegaamadaas awalba muddo dheer ma ahayn laba maalmood bay ahayd maantana ma jirto meelo badan looga qayliyey oo dhawaaqyo badan ku dhacay waxaan filaynaa rajaan leenahay inay joogsato oo siday maanta u joogto u joogto ay u joogsan doontaan rajadaasaan leenahay ma sax xaqiijin karo ilaa la og ilaa hadda bal tirada dhimashada maxaad ogtihiin
noola xadadna annaga dadka xagga jooga waa ogyihin laakiin annaga noola xadadin waxba qombaray ku sheegeen waa isku khilaafseen oo wax yaroo aan isdheere ka dhigay wax aad u badanna maahan marka waxaa la rajadu tahay inay maanta way joogtay waxba ma jirin berrina inay sidoo kale noqotaan aan filaynaa oo aada dadkii loo dhexgalo oo lala hadlay oo dad labada beelood wixii dadkii xaggaa ka joogay baa isku dhexi intay isu yimid si doora ugu cadaadiyay wax inay waxaas hoos hortaagaan marka yaa dadkan iminka ka howlgelaya waa iyo ee dhaqdhaqaaqa nabadeed samaynaya ee cadaadiska keenaya waa dadkii beelahaas dhibaatada ka dhacday dadkoodii oo waxna xamar joogaan waxna meesha dhibku ka dhaca joogaan oo aan xalay ka seexan toddoba saac habeenimo waa la wada hadlahayey waxaa isla hadlahayay kuwa xagga joogaya kuwa halkan taladiina waxay ku soo ururtay in awoodda la wada saaro shay haddii lagu kala maqan yahana inaan qole wax qaban karayn cidininin iyo laba iyo saddex midna wax qaban karin waxaa la isku afgartay in awoodda la wada saaro in la joojiyo dagaalkaas marka saldhigiisu muxuu yahay dagaalkan colaaduhuna way kusoo noqnoqdaan deegaanadan oo marar kala duwan ayaan maqlaay
waa si waa mid raad xun waa baraag la qodahayo lagu diriro iyo ceel xumo biyale iyo lagu diriraya oo aan ahayn waxba wax qiimaa weyn ba lahayn haddaad iska qaadato adigo aan qiimaba lahayna oo maalin walba dagaalku ka dhacaa si sida waa u dhacaa si sahlan si sahlan markuu wax dhacaana haddee waa dadkaasu hub way iska wada sitaan horaa lagu lama hurgufaya laba naha waxaa meesha ka imaanaya fakarku kuma uma badna maxaa imaan doona marka kan ugu dambeeyey muxuu ka bilowday ugaas berkadaa la yidhi berkad berkad laqodayo laqodi maayo berkad waa meelo biyaha lagu kaysado inta xurfad weyn la qodo oo shamiinta iyo dhagax laga buuxsho la sameeyo ayaa biyaha lagu shubtaa markaasaa lagu kaysadaa sabankii biyahaas lagu soo baxaa xoolaha aan meel fog aroori karin laga waraabiyaa sidaasay berkadaa samayn maysaan iyo waa samaynaynaa saasoo ka dhacaana la yidhi waad og tahay oo adiguna dee nin madax dhaqameedaad tahay xaaladaasna waad og tahay maxaad isleedahay bal dadkii soomaaliyeed mar walba naf baa ku go'da ceel biyood berked waa badanna way soo taagnayd bal duruuftaa inna ma laysweydiiyey marka xilliga aan colaado xitaa jirin in la yidhaahdo xalkaa sidee baa dhaqankaa looga gudbaayo almiinu sidii nafaha loo badbaadin lahaa looga gudbaa mararka aan dagaaladu jirin lama lama mooga waa la og yahay laakiin siminaar lama sameeyo miyii siminaar laguma sameeyo meelaa inta la isugu madaaleeya sidaa iyo sidaa aan yeelno haddii muran ka yimaado waa la sii wadayaa sidii lagu sidee ka fiican side waa la isku ogaadaa laakiin meeshii dadkii waxaa fiicneed in wacyi weyn wacyi weyn in la dhexgeliyo oo lala joogo lalama joogo inta la joogtaana waa inta dagaalku ka dhacayo waa dad yar dadkii magaalu soo aaday in yar baa ka joogta miyihii waxaa talin karo talin kara marka waxaan rajaynaynaa ilaahna ka baryaynaa kuna dadaalaynaa inaan wacyi gelin badan la sameeyo oo dagaalkaas foolxumadiisa iyo dhibkiisa iyo rafaadkiisa la hor istaago rabbi xaggi iyo rag xaggiba in laisku hortaago su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigto maxaa baaqa ama aada la wadaagi lahayd bal dadka colaadaha ay deegaanadan ku dhex mareen waxaan la wadaagi lahaa oo aan dhihi lahaa niman yahu dagaalka riday ama riday kii riday iyo kii laga ridayba meeshaan marag fool xunaa furmaya ina ciddu dhib badan tahay awal isku raacsanaa soomaalidu ku raacsan tahay marka waa rumoobaysa haddii ayaga isxunaan day waxay nagu hay jireen isku hayaanaa laleeyahy marka arka dhibkana arka awal nin ciddu dhib badan tahaa la sheegi jiray dadkii badnaa markaroobaya markay ayagii kale ka soo dhaafeen ayagii isdilayaan inay dad dhib badan yihiin meeshaas laga cadaynaya marka waxaan dadaala ma reebanayno waxaan isku dayeynaa inaan intii un intii kalaan bini aadan gaari karo inaan ka gaarno waxaas iyo wixii lamidaba
kaasi waxa uu ahaa ogaas cabdulaahi ogaas faarax oo isagoo jooga magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu warramaya wariyaheena ismaaciil xuseen farjer
si wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan mar kale wararka laga helay ururada jaaliyadda soomaalida ee dalka holland ayaa sheegaya in dad soomaali ah oo toban kor u dhaafaya la qorsheynayo in maanta lagu celiyo soomaaliya iyadoo dalka turkiga lasii marinayo haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka waraystay cali cabdi waare oo ah guddoomiyaha ururka jaaliyadda soomaalida ee s f a n ee dalka holland
walaal aada iyo aad aad umahadsan tahay arrintan waxay ku saabsan tahay in maanta oo oo ay dad soomaali ah oo lagu qiyaasay lix iyo toban qof ku xiran yihiin ariboorka islaam scribol galabtana laga dhuufi doono si tarxiil ah lana lana sii mari doono wadanka turkiga muqdishona ay tegi doonaan waan gartay markaa waa lix iyo toban ma waxaa jira dad kaloo iyaguna qorshaha ay dowladdu la damacsan tahay oo inay dib u celisaa sida ay sheegeen maalin walba oo axad ah axadaha soo socda waxaa qorshaha ugu jira in dad soomaali ah laga tarxiilo wadanka holland dadkaasina waa dadka aysan ku jirin kuma jiraan dadka dumarka ah iyo xaasadka carruurta kuma jiraan waa dadka nimanka ah oo keligood ah in la tarxiili doono sidaasay sheegeen si xoog ah waan gartay way jirtay in dowladda holland ay dad ku celin jirtay soomaaliya laakiin waxay ahaayeen tiro yar iyo xiliyo kala fogfog waa maxay arrintan soo cusboonaatay iminka tirada intaa leega lix iyo tobankaa iyo sidaad xustay in axad walba dad la celin doono maxaa isbedelay oo soo kordhay horta walaal sida aada la socoto in wadanka holland dad badan oo soomaaliya ayaa wadanka yimid waxay weydiisteen magangelyo sharciyaa la siiyey qaarkoodna waa loo diiday taa macnaheedu waxay tahay qofka waddankan markuu yimaado markuu magangelyada weydiisto waxay kuleeyihiin dadkan broseskoodii ayaa dhammaaday ama wuu xirmay waxay noqdeen dad illegala oo waddanka sharci darro ku jooga sidaa darteed waa in la tarxiila saasay iyagu ku doodayaan ya marka intii muddo ahba arrintan dowladda holland way ka shaqaynaysay iyadoo tex raacaysay heshiis hore memorandum of understanding oo ay la galeen dowladdii kumeel gaarka ahaa laakiin heshiiskaas isaga ah dowladda hadda jirta madaxweyne xasan iyo prime ministeradiisii ayaa heshiiskaas waxay geliyeen hakad iyagoo codsan in wax laga bedelo laakiin dowladda holland marwalba waxay ku dadaalaysay in wax kabeddelkaas in la dedejiyo marar badan ayayna bilihii lasoo dhaafay si xooga isugu dayday inay arrintaas ay macnaha kala xaajooto dowladda soomaaliya adigu way soo socotay laakiin ugu dambeyntii bishan ayaa maxkamadda arrimaha dacwadaha qaxootiga ugu sarreysa waddanka holland dad badan oo soomaali ah oo la xirxiray ayaa maxkamaddaas waxay go-aan ku gaartay dadka in la sii daayo sababtoo ah maxkamaddu waxay tiri ma muuqato dadkan in la celin karo sidaa darteed waa in la sii daaya isla maalintaas ayaa wasiirka arrimaha qaxootiga u qaabilsa waddanka holland wuxuu yiri waxaa jirta arrin cusub oo maxkamaddu aysan ka warqabin taasoo ah in heshiiskii hore ee dowladda soomaaliya aan hore ula galnay hadda inuu jiro isfaham cusub kaasoo ah in dadka aan celin karno si xoog ah sidaa darteed siyaasadaydii ku saabsaneed dibucelinta xoogga ah waxba kama bedelayno arrintaa marka ay dhacday baarlamaanka holland ayaa wuxuu su-aalo weydiiyey wasiirka waddankan holland isagoo baarlamaanku dhahaya maxkamadduna waxay leedahay dadkan ha la sii daayo sababtoo ma muuqato in la celi karo adiguna waxaad leedahay waxaa jirta arrin cusub oo soo korodhay oo ah inaan dowladda soomaaliya wadaxaajood la galnay marka arrintaas su-aala ayaa baarlamaanka holland wuxuu ka weydiiyey wasiirka haddaba wasiirku isagoo arrintaas ka jawaabaya ayuu warqad wuxuu u diray baarlamaanka koob iyo soddonkii oktoobar hadda laba kun afariyo tobankii ayaa wuxuu sheegay wasiirku inuu jiro heshiis ama isfaham cusub oo dowladda holland iyo dowlado kale ay la galeen dowladda soomaaliya heshiiskaas isaga ahna waxaa la yidhi dowladda soomaaliya waxaa wakiil uga ahaa wasiirka amniga qaranka sidaa darteed taas ayaa keentay in arrintan la dedejiyo maadaama arrintaa cusub ay jirto oo dadka kaanuunka loogu tago oo lasoo qabto oo la xiro dabadeetna la tarxiilo si qasab ah sida ay sheegeenna arrintani axad walba way jiri doontaa waxaana la mari doonaa dhinaca turkiga waan gartay horaan u wareysanay mudane gaafow mas-uulka socdaalka ee soomaaliya waxa uu noo sheegay in dowladda soomaaliya ayna aqbalaynin ama ogolaanaynin dadka dibadda laga soo celiyo haddii dee ay danooda usoo noqonayaanna waa in ogolaansho dadka laga haystaa islamarkaasna la soo raaciyo war ku saabsan caafimaadkooda iyo inay aqoon u leeyihiin dhaqanka iyo luuqadda soomaaliya arrimo adugu noocaas marka hadda lix iyo toban baa dib loo celinaya waa tidhi maanta axad walbana tiro dad ayaa la qorsheynaya in la celiyo adoo eegaya hadalladaas dowladda soomaaliya ma is leedahay dowladda soomaaliya waa ogolaan doontaa inay dadka aqbasho horta sida aan fahmay generaal gafow asaga laftiisa wuxuu ka tirsan yahay dowladda soomaaliya waana hogaanka socdaalka laakiin warqadan hadda aan kuu sheegay waxay ku xuseen waxaa dowladda soomaaliya matelayay wasiirka amniga qaranka dowladduna way ballaaran tahay dowladd marka laga hadlayo instituushanadeedu way ballaaran yihiin marka waxaan jeclaan lahay sidaa in loo fahmo marka kolley dadka markii la tarxiilayo oo qasab lagu celinayo waxaa muhiim mar walba wadankii ay ka yimaadeen oo asalka ah inay ka jirto ogolaasho taas ayaa muhiim ah waxa kaloo ina muhiim ah walaalow in la fahmo fiil qof kasta oo soomaali ah oo waddankiisii kasoo tegay si volunteer ah oo aan la qasbin inuu waddankiisii ku laabto wax dhiba kuma jiraan laakiin taa macniheedu waxa waye qofka isagaa go-aansaday lama qasbin waa qof xorriyadiisa u socdo isagu rabaa laakiin tani waa mid qasab ah ka duwan taas oo qofka la soo xiray oo xornimadiisii laga qaaday oo diyaarad la saaray oo maybe laga yaabo inay boliis raacaan
kaasi waxa uu ahaa cali cabdi waare oo ah guddoomiyaha ururka jaaliyadda soomaalida ee la yidhaahdo s f a n ee dalka holland oo khadka taleefonka goor dhoweyd ugu warramayey maxamed cabdi sandheer
iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wixitaanka dhegeystaha iyo falastiin axmed iimaan
degeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ah dhaktar cismaan xaaji maxamuud duflo oo ah dhakhtar cudurrada guud si gaarana ugu takhasusay cudurrada ku dhaca uurku jirta maalinta berito ah ayaa caalamkao dhan waxaa laga xuseeyaa maalinta aidiska adduunka haddaba cudurkaasi sidee uga jiraa soomaaliya maxaa la gudboon qofka uu ku dhaco iyo bulshada uu la nool yahay waxaa dhammaan arrimahaasi aan wax ka weydiin doonaa dhaktar cismaan xaaji maxamuud dufle oo ku sugan magaalada muqdisho dr cismaan kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta
waa ku dhawahay salaamullahi calaykum doctore waxaa berri waxaa la xusayaa caalamka laga xusayaa maalinta aidiska gaar ahaan haddaan soomaaliya soo qaadan cudurka aidiska sidee soomaaliya uga jiray tobankii sano ama labaatankii sano ugu dambeysaba
bismi illaahi raxmaan raxiim waa su-aal wanaagsan cudurkan h i v aidiska waa lala socotaa waa cudur muxuu ahay labaatankii sano u dambeysay runtii safmar xoogan ku lahaa dunida asigoo maaragtay tiro aada u badan gaaray adduunyada meel kaste gaar ahaan wadamada soo koraya oo yacni haab safmar oo aada u badan ku dhacay gaar ahaan weliba sagaashameeyadii awalkooda akhirkooda iyo muxuu ahayto gaar ahaan weliba labadii kun iyo xoogaa ilaa laga soo gaaro laba kun iyo shanta marka waxaa moodaa ilaa xad uu gaaray muxuu ahayto aada u tiro badan oo lagu qiyaasaya ilaa iyo afartan milyan wax ku dhow sanooyinka u dambeeyey ama dhoho shanta lixda sano u dambeysay waxaa moodaa in yacni yacni isbedel muxuu ahayto ku yimid habsaf markaas adduunyadao dhan ha noqoto muxuu ahayto haddaan soo qaadano adduunyada muxuu ahayto sanadihii hadii udambeeyay ama muxuu ahayto labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaa jiraysa in muxuu ahayto intii uu ku dhacay ilaa xad ay soo gaartay ilaa shan iyo soddon milyan oo yacni bukaanada la noolaan ka hadlaya dadka muxuu ahayto infectionka cusubna lagu qiyaasay in asna hoos dhac ku yimid oo muxuu ahayto ilaa iyo lagu qiyaasayo laba laba milyan inta u dhimatayna oo ayagana badnaanin jirtay ilaa saddex afar milyan gaari jirtayna ay usoo dhaceen ilaa hal milyan iyo bar bal soomaaliya haddaan soo qaado soomaaliya oo kamid ah wadamada runtii sabsaaraha ku yaala haddana yacni waxaa nasiib ahaa in yani safmarkiisa xaddiga ah inuusan horay u gaarsiisnayn sida meelaha qaarkood oo maxaa ahayt wadamada africa saaraha ka hooseeya oo kale inuusan ahayn oo xaddigii lagu qiyaasayay ilaa iyo wax dhan ilaa iyo hal lagu qiyaasayay ma ahayto ma wax ka hooseeya ma ilaa hal boqolkiiba balse khatarta jirtay oo muxuu ahayto waddanka soomaaliya oo cudurkaa inuu halis xoogla ku imaan karo ayaa jirtay welina waa jirtaa taas maxaa yeelay oo waddan dagaalo ka socdeen waxyaabaha yani sii saacidi kara cudurkaas markiisa way kamid tahay muxuu ahayto barakici qixi muxuu ahayto waxyaabaha kaloo ugu daran weliba aan ognahay oo muxuu ahayto waxyaabaha ugu badnaa hadda oo la tilmaamaya tiradaas ay ugu badan yihiin weliba haweenka gaar ahaan dhalinyarada ah oo weliba barakacayaasha ah kuwaas oo halis u ah markasta ama victim u noqon karta mase halis u ah muxuu ahayto arrinta kufsiga iyo waxyaabaha lamid ah intiiba muxuu ahayto khatartaas waa jirtaa oo muxuu ahayto barakacii soomaaliya oo la barakacay ama gudiya gudihiisa laguku barakacan ama dibadda baa lagu barakacan dadka u barakacan khatartii waa jirtaa oo safmarkaas ah waxaa oo yani inuu kordhaa ah khatarteeda waajir waa jiraa waxaa kaloo jiri karta muxuu ahayto waxyaabihii weli caadooyinkii muxuu ahayto dhaqamada ahaa ee yani sahlayay muxuu ahayto cudurka sida ku gudbana weli waa ka jiraan ugu horeysa gudniinka fircooniga ah ama gudniinka wadarta ah oo ragii gabdhaha iyo wilishaba ah oo muxuu ahayto birta aanan muxuu ahayto aanan aan jermi dilnayn loo wada isticmaalayo waxyaabihii kale caadooyinka ah ayay kamid tahay dalqagoyntii iyo qoongoyntii iyo toobinkii iyo muxuu ahayto dhalmadii xaafadaha lagu dhalaayay muxuu ahayto oo intaba loo isticmaalayo waxyaabaha gudbiya oo ugu mid yihiin ugu horeeyaan biraha loo isticmaalo waxyaabahaas intaas oo dhan waxa waaye waa khatarta muxuu ahayto waddankeena halista ugu yahay in muxuu ahayto cudurkii halistiisa ay muxuu ahayto ay kordhi karto iyo wacyigelintii oo runtii inkastoo dhakhaatiirta iyo muxuu bahda caafimaadka aan dhaho iyo bahda yani arrimaha bulshada muxuu ahayto local n g oska ay wacyigelin badan ay sameeyaan haddana waxaa moodaa markii loo fiiriyo in wacyigelinta waafiga iyo meelaha goobaha inay gaarto yacni loogu baahan yahay sida goobaha fogfog oo rural areada iyo inay weli muxuu ahayto ay gaasir tahay ama aysan dhamaystirnayn marka khatartaas wadankii yani uu ku jiraa oo ku wajahan cudurkan halista ah ee safmarka xoogan adduunyada ku yeeshay n waa mahadsantaha tidore n sidee marka lagu ogaadaa in qofka uu qabo cudurka aidiska maadaama dad badan oo soomaaliya joogaahi aysan samaynin baaritaan caafimaad oo sanadla ah ma markuu isagu dhibaato dareemuu yimaadaa n mise waxaa jira waxyaabo kale oo dadku ama siyaabo kale oo ay ku ogaadaan in dhibaato caafimaad ay jirkiisa soo wajahday wallahi horta muxuu ahayto dad yacni control sameeya oo soomaalida waa infact waa yani ma jirto ma badna oo yani control caadi iska baara balse badanaa dadkii iyagoo weliba qaarkood aanan ogeyn baa waxaa la arkaa muxuu ahayto cudurkii aso ama yani si kalema dhiig qaadaya oo yani dad dhiig siin rabaa ama muxuu ahayto xanuunyo kala qabtay iska baaraya ayaa lagu ogaadaa midda kalena waa marka uu soo rito cudurkii xanuun xoogan oo xanuunadii la darsaayey oon ognahay xanuunada ladar lasoo darsa cudurka markuu qofku ku dhaco difaaci baadiyo ugu horeyso cudurka t b da ayaa iyo cudurada kale ayaa muxuu ahayd la arkaa yani qofkii oo baaba-ay qofkii oo xanuunkii xanuunkii soo ritay ugu soo dugaali jiray cudurka h i v adiska ayaa la arkaa marka baaritaankii laakiin baaritaan si toos ah oo control ah badanaa ma dhacdo taas waa midda loo baahan yahay weliba aadna loogu baraarujiyay bulshada inay isbaaraan maxaa yeelay bulshada waxaa loo baahan yahay sideedaba qofka hadduu awoodi karo inuu baaritaan helo muddo kadib isbaari karaayo
marka qofka uu ogaado ama adinkoo kale dhakhaatiir ahaan aada ogaataan inuu qabo cudurka aidiska maxay tahay tallaabada xigta ma daweynuu helaa mise qofku wuxuu noqdaa qof cudur halisa uu ku dhacay oo isku diyaarinayo inuu dhinto un oo aan xal lahayn maxaa xiga marka la ogaado cudurka
runtii hadda sanooyinkii hore intii aysan soo bixin muxuahayta daawooyinkan oo antiretrovirus la yihahda a r t ga de wax gaar ah oo la qaban kara ma jirin waa un consolationkaas yani loo sameeyo counselinka iyo hadiiba la karaa laakiin qofka yani si uu u dhuumin jiray marka ama bulshadiiba yani ay yani u faquuqi jireen ama ay u takoori jireen stigmada waxa la yidhaahdo marka dhibka waa ka badnaa aada iyo aad ayuu u badnaa maxaa yeelay walow ilaa hadda hataa ay jirto waxaan faquuqida ama tagooristan stigmada laakiin hadda dunyada dhana waa ka yaraatay gaar ahaan muxuu ahayta wadamada horumaray laakiin wadamadan soo koraya weli waa ku dambaysaa weliba soomaaliya oo kalena waa ku dambaysaa marka waxaa yani waagaas dhib uu ka badnaa laakiin hadda waxaa moodaa in muxuu ahayto arrinta ay ka duwan tahay maxaa yeelay xarumo waxaa jira dabcan ama goobo yani daawadaas laga baxsho la siiyo bukaanada ama goobo qaarkood ama isbitaalla qaarkood oo la jiifiyo oo yani lagu daaweeyo muxuu ahayto dadka qaba muxuu ahayto infectionka lagu arko markana waxaan siinaynaa dhinacii dhegeystayaasha bal su-aalaha ay qabaan adoo magacaaga ku bilaabaysid maxaa weydiin lahayd daktarka falastiin adiga iyo doctor dufle labadiina waa insalaama bacda salaan daktarka waxaan rabaa inaan weydiiyo w o j waxay sheegtay in saddex iyo toban milyan oo ruux in haatan talooyinkii la siiya ay ku faa'iideen oo miisaankooda uu soo kacay sidoo kale waxaa w o j waxay sheegtay in siddeed iyo labaatan milyan ay u baahan yihiin haatan dawo annaga soomaaliya aan nahay tijaabooyin aan ku samayna magaalada muqdisho gaar ahaan gabar qabtay cudurkan e j i v idska oo aan baaritaan ku samaynay baaritaankii waxaa lagu xaqiijiyay in gabadhi ay kaariyer tahay oo cudurkii ay siddo laba bilood kadib markii gabadhi aan siinay waxa loo yaqaan idaha soomaaliyana xool dhaqataa nahay laba bilood kadib baaritaan aan ku celinay baaritaanki waxaa la xaqiijiyey in habeer haatan aysan qabin wax ay dhisha marka sooma habboona in w h o doctor dufle adaa dhakhtarkeena ah aada ka saacido in w h o ay hilibka xoolaha gaar ahaan idaha iyo subagiisaba lagu dabiibo dadka qaba h i v idska si lambarkaasi sii kordhaaya ay u yaraato taasaa wey jiraan daktarka waana mahadsantiin
arrinta ku wajahan cudurkan iyo xiriirka ka dhexeeya daaweynta lagu daaweynaayo muxuu ahayto in lagu daaweyn karo muxuu ahayto subaga idaha iyo baridooda iyo arrintaas wax badanaa bulshada soomaaliyeed qaar badan oo muxuu ahayto aaminsan ama qaba fikirka ayaana aragnay laakiin runtii haddaan u kacno haba yaraatee cudurkan h i v aidiska ah iyo muxuu ahayto reesashadiisa iyo subaga idaha haba yaraatee wax xiriir oo ka dhexeeya ma jiro maxaa yeele oo hadda la caddeeyey ama lagu sameeyey muxuu ahayto waxa la yidhaahdo research oo caddeeyeyna lama hayo subaga xoolahana waan naqaanaa waan naqaanaa oo muxuu ahayto waa ka dignaa anaga subagaas idaha weliba maxaa yeelay dhibaato horlo ayuu u keenaa gaar ahaan weliba dhinaca muxuu ahayto beerka asigoo sababa muxuu ahayto waxaa la yidhahdaa fatty liver amestiatos amestiato hepatitis waxa la yidhaahdo ayuu u keenaa ku aragnaa muxuu ahayto bulshada soomaaliyeed weliba aada u isticmaasha arrinta subagaas maxaa yeelay beer xanuun xoogan oo dhinacaas ku wajahana ku aragnaa marka haba yaraatee muxuu ahayto arrintaa xiriir uu la lahaan karo subaga idaha iyo cudur h i v aids ah haba yaraatee aan ognahay ma jirto cilmiyan marka xiriirkaasna anoo xushmad u hayo wararkeen hadda oo su-aashii weydiiyey arrintaasna arrin publication ama caddeyn lagu sameeyo oo muxuu ahayto research ah haddee ma an arag cilmiyanna muxuu ahayto viruskan waa virus waa virus la yaqaano yani waxa uu yahay iyo bahdu ka tirsan yahay marka haba yaraatee wax antiretroviruskaas hadda lasoo saaro antiviral drugs-ka la yidhaahdo oo wax ka baxsan oo muxuu ahayto daaweyn kara ma aan maqlin mana jiraan marka bulshada soomaaliyeed waxaan rabnaa waxyaabo badan oo khuraafaadka ah in aysan aaminin oo ku wajahan arrintaas idahoo kale iyo waxyaabo kale oo soomaalida ay aaminsan yihiin balse cudurkii haddii ay isku arkaan waxaa loo baahan yahay durmadii inay dhakhatir la xiriiraan ay la xiriiraan goobaha hadda weliba daaweynta laga baxsho la daaweeyo ay daawadana u qaataan si joogto ah hadda Ah.
s- marka la fiiriyo qofka marka cudurka laga helo daawada hadda loogu talagalay inuu qaato qofka cudurka qabaah oo kale ma tahay mid meelaha qaar laga heli karo Een, waa sidee qiimaha daawadaas uu ku gadan karo qofka bukaanka ah iyo xaaladda uu ku gadan karo ah inaanu qofku farmashiyo inta yimaado Een, hadduu weydiisto oo kale daawadii waxaa laga yaabaa dadkii joogay ama qoladii ka gaday oo kale inay ku fartaagaan oo hadhow isaga laftarkiisa ay dhibaato kale u timaado hanaanka daawo helista bukaanka qaba cudurka aidiska ee soomaaliya waa sidee hadda waa sax weeye maye arrin- arrintaas daawada maaha daawo goobo ka- goob kasta taalo ama farmashiyaasha laga helo laga gato Eh, daawada waxaa baxshaa muxuu ahayto eh, eh, muxuu ahayto eh, hadda w h o iyadoo weliba muxuu ahayto eh, maxaa la yidhaahdaa eh, eh, enjawiye qaarkood yani usoo wakiisha eh, ma- ama urura muxuu ahayto aan dawligan usoo wakiisha Een, halkaana markaa lagu bixiyo hayto daawadii een, isbitaallo een, qaarkood ama goobo kale muxuu ahayto een, hadda isbitaalka een, mabahadul kale qayb ka mid ah waxaa weye oo jirto lagu baxsho oo la siiyo oo yani eh, hay-addaas eh, yani ay ku siiyaan dadka cisbitaalka ama banaadir maxaa jirta ay ku daaweeyaan ha way- ayaa jirta waagii hore eh, maxaa jirta een, marka ayay ahayd xaruntaas oo cosbo markay joogtay ayaa yani hay-adda cosbo marka yani ma aha daawo meel kasta laga helayo runtii meel kasta iyo goob kastan lagama helo oo hadda yani haddana saasna uma baahsana laakiin goobo qaarkood mucayana oo hadda laga helaa waa jiraan waxay wax aada u baahsanna ma aha oo laakiin waa la helaa laakiin ma aha daawo qof inuu tago uu farmashiga le oo dhigi karaayo daawadaas ayaan u baahanahay ha lay siiyo marka ma aha oo maa laga galo
ma dhacdaa mararka qaar in la arko caruur ay dhalay ama ay dhaleen waalidiin iyagu cudurka qaba oo caruurtiina cudurka ay ku dhashaan waa dhacdaa waa la arkaa muahayto waaridka oo qaba in yani eh, u gudbiyaan muxuu ahayto eh, eh, u- eh, muxuu ahayto eh, cunugii waa la arkaa waana jiraan probably caruurtaas Eh, waana ku dhashaan gaar ahaan weliba eh, yani hooyada waa dhacdaa waana loo gud- waan- waan- waana gudbaa runtii waa waa jiraan waana u badan tahay babro maxaa yeelay eh, hooyada qabta h i v positive-ka ah waa u badan tahay waana dhici karaysaa markaa in cunugii inay u gudbiso markuu dhalanayo gaar ahaan oo maxaato xilliga berinatalka ayuu aada ugu badan yahay ayaa la yidhaahdaa inuu ku gudbo marka waa jirta Een, doctor waxaa jirta in dadka soomaalida cudurada qaar aanay fikrado fiican ka qabin cudurka aidiskoo kale ka mid ah Een, dadka qabaahe cudurka aidiska sidee bulshadu ay u qaabishaa
Een, runtii waa tii hadda aan lahaa runtii bulshadeena soomaaliyeed een, cudurka dadka qaba uma qaabilaan sida waafaqsan nidaamka caafimaadka adduunka udegsan oo ah in aanan la takoorin sida hadda hore usoo eri muxuu ahayto oo waxaan leeyahay stigmada ama faquuqidda ama tagoori takoorista aada iyo aad ayaa wadanka aada ugu xogeyan weli taasna waxaa keenaysa wacyigelinta bulshada ee ku wajahan arrinta cudurka ku wajahan ayaana ugu ah muxuu ahayto waxa ugu horeeyo maxaa yeelay een, waxaa loo baahan yahay een, inaan la faquuqin qofkii in lasoo dhaweeyo ee, cudurkii ma aha cudur muxuu ahayto qofka haddii cuntada la cuno hadduu dharkii la gashto ama haddii uu usoo dhawaado hadduu salaamo haddii uu muxuu ahayto meel la fadhiisto la sheekaysto maaha cudur uu ku gudbaayo marka in wacyigelintaas inkastoo sidii hore aysan ahayn haddana waa jirtaa arrintaas yani faquuqida ah ama takoorista ah bulshadeenana ay u qaabilaan qofkii muxuu ahayto si usii dilaysa maskaxiyan maxaa dhacay faquuqidaas nafteeda ayaa qofkii waxay kusii sameynaysaa yani dhibaato weyn oo psychological problem kusii dhalinaysaa En, waa mahadsantahay todore en markana waxaan siinaynaa dhinacii en, dhegeystayaasha bal su-aalaha ay qabaan magacayga waa maxamed yuusuf jooga muqdisho waxaan dhakhtarka su-aalayaa sida looga hortegi karo muxuu ahaa cudurkan muxuu ahaa aan dawada lahayn oo khatarta ah adduunka ku dhahay siyaabaha looga hortegi karo ama la isaga ilaalin karo ama mujtamaca muxuu ahaa khatarta uu gelinayo ay yani kaga hortegi karaan
muxuu ahayto arrinta su-aasha ku wajahan qaabka isqabka laskaga ilaalin karaya qaabka uu ku gudbo ayuu soo sheegay qaabka uu ku gudbo ayaa ayaa la iska ilaalinaya si looga hortago xoogeeda waa qaabka uu ku gudbana waa iska qaabka caadiga oo la yaqaano oo ah bacdama viruskan ku gudbo dhiig dhacaanka qofka jira markuu gaaro si kastaba ha ku gaaro yacni waa waxyaabaha maaragtay ugu muhiimsan in maxaa ahayto laga fogaado dhiigoo lagu shubo cirbad qof yani jiran lagu duray muxuu ahayto waxyaabaha kale ugu muhiimsan waa waxyaabihii caadigaa la yaqaanay balse tan ugu muhiimsan ti hadaagan ka dhawaajinayay ah muxuu ahayto waxyaabaha loo isticmaalo wadarta sida garka garxiirka geedaha cadayga ilkaha loo isticmaalo soomaaliya maanta waxyaabaha weliba ka jira oo weliba ilmaha yar weliba usii badan ah dalqagoynta iyo ilka bixinta iyo qungoynta iyo toobinka iyo arrinta salsarmada iyo arrintan kale oo weliba ugu daran waa gudniinka hadaagan ka dhawaajiyay gudniinka fircooniga weliba gabdhaha ugusii daran iyo waxyaabaha la halmaaloo ah dhalmada guriga lagu dhalo iyo in wixii u dhow oo dhan oo loo isticmaalaya qalab aanan jermi tirneyn ama aan sterilized ahayn ama yani jermiga la dilin ayaa waxyaabaha gudbiya u badan maanta muxuu ahay ama ka mid ah waxyaabaha gudbiyo markii laga soo tago tii muxuu ahayto muxuu ahayto galmada ahayd oo weliba cudurkan ugu badan yahan oo ognahay oo ah galmada muxuu ahayto waxyaabaha aada u gudbiyo oo ku gudbo cudurkan muxuu ahayto h i v aidiska waxaasoo dhan waa waxyaabaha qaabka uu ku gudbiyo loo baahan yahay in muxuu ahayto qofkii uu iska ilaaliyo oo taxadirkiisa badiyo qaabkaas oo yacni la tago cisbitaalada intii la tegi lahaa nin muxuu ahayto caadi dhaqmeed wax ku daaweynayo in yacni naagta dhalaysay intii guriga lagu lagu dhalin lahaa la geeyo cisbitaalkii oo loo isticmaalayo muxuu ahayto qalabkii oo oo oo jermi tiran waxaa dhici karayso dadka arrimahan kale hadda waayaan dambe kudan kusoo kordhayo yani gaar ahaan goobaha dadka qaxay iyo meelaha qaarkood oo dadkan yani kufsiga ah oo muxuu ahayto oo gabdhaha weliba u badan iyo nagaha dhalinta yar leh oo kufsiga la kufsanaayo oo wadarta loo kufsanaayo oo dhibaatada ay ka imaanaysa kamid ah waa khatarta ay kamid taha qaabka uu ku gudbaayaan soo sheegnay oo muxuu ahayto waxyaabahaas oo dhan oo waxyaabaha yani uu ku gudbi karaayo ama galmadi ha noqoto ama waxyaabii kale dhiiggii dhacaankii gaaro qaabku raba ha ku gaaro ha kusoo gaaro qaabka haddaan soo sheegnay ah waxaasoo dhan loo baahan yahay in in in in in laga fogaado lamaana guursanaya loo baahan yahay inay iska ilaaliyaan oo la sameeyo intaan la guri gelin in layska baaro muxuu ahayto cudurkii kolley dhiiqaadka hadda dadka dhiigga la siinahayo waa screen baa la sameeyaa oo waa la baaraa qofna dhiiggiisa lama qaado iyadoon la baarin waa mahadsantahay doctor cismaan n ugu dambeyntii dadka qaba iyo dadka ay la nool yihiin iyo bulshadaba maalintii aidiska iyadoo ay beri tahay maxaa usoo jeedin lahayd oo tallaabooyina ama dhaqankooda inay wax ka bedelaan ah oo aad dadkaasi kula dardaarmi lahayd dhammaan horta bulshada soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi lahaa inay xoojiyaan yacni wacyigelinta iyo kahortaga cudurkan muxuu ahayto qaabka ku gudbo iyo sida uu yahay iyo wixii haddaan kasoo sheekeynayn oo dhan dadka muxuu ahayto u ah aqoonta ulan waxaa loo baahan yahay oo aqoon-yahaniinta ah oo dhakhaatiirta leh oo ururada bulshada leh in wacyigelinta bulshada si waafi ah loogu sameeyo goob kaste iyadoo loo isticmaalayo dabcan mediada loo isticmaalayo goobaha la iskugu yimaado loo isticmaalayo qoraalada loo isticmaalayo oo hadda maanta websiteha noqoto ama jornaalo kale in wacyigelintii aada iyo aada loo xoojiyo sidii bulshada kahortageedii oo mid waafi u noqdo midda kale muhiimka ah waxay tahay in yacni faquuqa ama takooridda dadka bukaanada la ildaran oo la yacni cudurkan qaba in yacni aanan la faquuqin oo la takoorin oo aan bulshada laga dhex saarin oo loo naxariisto lana soo dhaweeyo maca- bacdamaa cudurkii qaabka uu ku gudbayo aanu ognahay oo wacyigelinta haddii waaf ay noqoto aysan dadka dibdaas ay ka didaayaan ay yaraanaysa ama takoristaas yani qofkii eh, ula- si ula noolaado muxuu ahay to bulshadiisa uu ku dhex nool yahay tan kale dadka cuduradan qaba waa in ama isku arka waa in durbadiiba ay la xiriiraan goobaha caafimaadka waa inay la xiriiraan goobaha hadda aan ka hadlayno daawooyinka eh, laga qaato waa in ay la tacaalaan aysan la dhuuman cudurkii oo aysan qarsanin aad umahadsan tahay dr cismaan Orası aad iyo aad iyo aad iyo aad maşaallah.
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa dhaktar cismaan xaaji maxamuud dufle oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud si gaarana u daweeya cudurrada ku dhacaa uurku jirta tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan aad ayay u mahadsan tahay waxayna la socodsiineysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb afraad iyo taxanihii gabay xayirka dhegaystayaal ka sokow cumar xuseen oo sidii loo gabay xayiray uu barnaamijkii toddobaadkii hore ku saabsanaa hal abuuro waaweyn ayaa iyagana la gabay xayiray sayid maxamed qowdan ducaale cali jaamac iyo qaar kale oo la ayni ahaa ayaa gabayadoodii loo bareeray oo si loogu maadsado kuwa loo ekaysiiyey oo marmarka qaarkood anshax darro miiran ah la feeq dhigay yeelkeeda maansada ugu caansan ee la gabay xayiray waxaa allaha u naxariistay iska lahaa ismaaciil mire oo ka mid ahaa ammaanduulayaashii daraawiisheed kuwii ugu mintidsanaa gabaygii kiisa lagu xayirayse inta aanan idiin soo gudbin bal horta aan mooggan si kooban u soo bandhigo tixdii laga gabay xayiray sababteedii iyo farriintii ay xambaarsanayd waxaa la yidhi khaliif sheekh cabdille oo sayidka ay walaala ahaayeen maqadinna ka ahaa xarunta laanteedii webi shabeelle ayaa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii taleex u soo dhiibay awr badan oo sida hub rasaas iyo dhar inbaka wax safarkaas oo doola soo maraaya ayaa waxaa arkay soomaali ingiriiska ku jaal ahayd sidaa darteedna ay daraawiish col ahaayeen kuwaas baa inta burca tagay ka wargeeyey dabadeedna col uu gubaysigii soo hubeeyey ayaa lagu soo bixiyey markaas baa awrtii oo beer maraysa la dhaacay raggii wadayna qaar la laayey qaarna la dhaawacay firxadkoodii kolkuu taliix gaaray ayuu sayidkii qalqaalay colow ismaaciil mire ammaanduule ka ahaa kaasoo haddiiba qolyihii godobtooda qabay geelashoodii soo moora duugay iyagiina iskama ay samrine rakuubleydii burco fadhiday ee ingiriiska ayay u qayla dhaansadeen dabadeedna col soomaali iyo caddaan bare oo richard corfield uu halyeelaha u hayo iyo daraawiish oo xoolihii wadata ayaa waxay foodda isku dareen agagaarka kurta dulmadoobe loo yaqaan goobtaa oo ruuga la baxday daraawiish baa ku adkaatay waxayna tiisii ku gashay sarkaalkii badraanka ahaa ee isaga oo looga digay haddana raacdada daraawiisheed ku dhiiraday colkii oo guulaysanay markii uu taleex yimi ayuu sayid maxamed ismaaciil ku amray inuu ka warramo siduu dagaalku u dhacay wixii ay xoolo heleen iyo intii ay maqnaayeen wixii la soo gudboonaaday markaas buu inta hawraarsan yidhi ku bilaabay qalqaaladii colka iyo anbabixiisii hore dardaarankii hogaamiyaha rasaastii uu u qaybiyey ducadii uu ku saaday jiscinkoodii wixii uu ahaa iyo habeenkii koowaad sidii ay fardaha u nasiyeen ee ay u mireen markaas buu yidhi annagoo taleex naal jahaa taladii soo qaadnay toddobaatan boqol oo darwiish togatay neef doora sayidkayagu tii uuna yidhi tura ku heensaynay shakadaha intuu noo tabaday noogu tacab qaybi ilaahay ha taban taabiye ducada noo tuumi wareegada rag baa waxay taweli yaan wax kaa tegeyna annana tawlka qaalmaha nin iyo tulud u soo saaray sibraal caanagee loo tabcaday talax ku sii maarlay tiirkii rasuulka iyo sharciga too ku wada fuulay galabtaa taxaabiya kadlaba toobiyaha qaadinay habeenkii fardaha wou turaye taa ku sii miranay tumbiciida lagu qoofaliyow xamashka loo taabay wuxuu ku xijiyey codkii oo weli hurda siduu aroor hore gabayga ugu toosiyey siday ilaalada u dirsadeen ilaaladii oo soo noqotay iyada oo cadowgii meel ku soo hubsatay siduu cadowgu berbere ugu qayla dirsaday sidii dagaalku u dhacay ammaanduulihii gumaysiga dilkiisii iyo maantaa wixii ay hub furteen wuxuu yidhi talaaduhu markii ay dhaceen talalay oo reemay tixra gabay markii aan akhriyey toosan niman jiifay tiraabkaygu meeshuu ka baxay la isku soo tuumay salaaddii markii aan tukaday yaarka kaga teednay togga ula sameed dooyadii hore u tuuriyeynay intay timacad noo soo arkeen marada noo taagay annaguna jahaad kama tagnay tiinbad ugu roorib sangayaal tabaaday iyo gool weerarka u tooxnay tiiraanyo ololkii dhulkii taani naga qaaday tolaalla ayda qaylada berbera tahan la weydaari tan buuglayaashiiyo kuway tabaysa soo gaare taysaha gugii oo hanqaray tiirnigtii yeedhay talaxumada awrku u xiray baqa talaarsiina girligaanku meeshuu turqaday lagu tunsii geela tirsan maayo uunkii tirmay iytulush turjubaanadii iyo halkaa kofi lagu toogay gaaladu waxay tacab lahay taabnay garabtaase maadhiin turaabtaa ka badan tuurta kaga qaadnay tukihii intaan niman u waray tuma la soo qaatay wuxuu kaloo ismaaciil gabagiisa ku soo qaaday geelii ay wateen siday ugu mintideen ee markii ay goobtii ku soo guulaysteen isagii oo aan tuulida ka maqnayn ay u soo hawadiyeen habeennadii shanta ahaa ee taleex ay u soo socdeen habeenba meeshii ay ku hoydeen tirada geelii ay la soo cid galeen iyo saami wixii uu isagu ka helay oo hashii gabayna ay ku jirto wuxuu yidhi gabagaba u tooxnoo kufriga maarre kaga teednay tafuureeman maynina intaan tubay ku aynshaaday galabtaa caraabada ku timi turuga buuhoodle habeenkaa ninkii tamar lahaa taranta ree gaarka habeen kale tagaabeeye iyo tu'ini haylaawe habeen kale taxaashay nugaal godan u tuuriyeynay habeen kalena tuuraha cadduur toolin kaga maalay habeen kale dariiqada tubna oo toosan lagu qaybsay toban gool tabaadiga dhigay iyo toban unuungooyo iyo toban tiftii hore rimoo taani lagu qooqshay iyo toban abeer towlan oo tikhilka qaalmooda iyo toban irmaan oo aniga la igu taageeray iyo taan eryoon jiray markay toban tahee joogto been laguma tookiyo afaan taabud noqonayne intaa xarunta waa tubay xaq waa lagu tanaadayay ammaanduulayaashii gabaygana yiqiin ee soomaalida waxaa caado u ahayd duulaamada kadib maansadooda libkufaanka ah inay ku ammaanaan faraskii ay dirirta ku galeen ismaaciilna nin hiddaha ka ilduufi karay ma ahayn intii uu darwiishka ahaa fardihii uu ku duuli jiray waxaa ka mid ahaa ina qooqan looshane qaabil tuure iyo qadow caleemeed kanuu maanta ku soo guulaystay waa tuure waa xamarkii uu ku tilmaamay in dunida oo idil magaciisa laga hayo oo reero lagu galay aysan rajo dambe ka qabi karin horweyn iyo haleela toona inay foobsadaan wuxuu yidhi warka tuure waa laga hayaa tan iyo iimeeyey suldaaruuna loo tebi inuu tuuladii gubayey taltallaabsigiisiyo kabtiga taba kalow dheere tafantoofka gaalkuu u dilay waa tixgeliyaaye tulid uma gudlaan reeruhuu towl ka saanyadeeye anigana tis bay galay intaan col ugu taagnaaya tima soohan loow ee bahay kuma tabaaleeyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka dambe iyo adinkoo gabaygaa ismaaciil weli dhab u xusuusan iyo anigoo idinku jelbeebin doona kii cabdisalaan xaaje aadan uu ku gabay xayiray
axmed faarax cali idaaja ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga waxaa soo diyaariya soona jeedinaya waryaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba aad maqashaan xiliyadan oo kale kadib cidhiiri weyn oo ku yimid goobihii ganacsiga ee magaalada dowladda hoose ee beledweyne ayaa waxa ay ka bilowday xaafadda buundaweyn dhismaha suuq weyn oo ka kooban dhismo afar dabaq iyo boqol koob iyo labaatan qol oo ganacsi qaybna ka ah mashruuca horumarinta deegaanka duqa degmada beledweyne cumar aadan deeqow cumar baadiyow ayaa waxa uu xubinta ganacsiga ee v o a u sharaxay ahmiyadda dhismaha suuqan suuqa ugu caalimsanaa ee laga dhisay gobolada dhexe gaar ahaan haddana usii yeelatay xaafadda buundweyn suuqan waxaa isugu jiraa boqol iyo labaatan iyo kow qol afar dabaq saarayna kamid yihiin dhibaatada dadka haysato oo mataqaanaa say uga baxaan dadka hadda jidadka ku ganacsata oo aad aragtay marka buundada maraysid afarta dhinacba dadkii mataqaanaa ganacsiga iyo buundadii la mari laha ay saarsaarteen alaabtay ku ganacsadaan dadka danyartaa saanu meelahan uga heli lahayn nasiib wanaag waana noo hirgelay dhulkaa wuxuu ka kooban yahay uu ku fadhiisanaya suuqa afartan ballac ah iyo toddobaatan dhirar ah intaasna waxaa waaye waxaa u yeelatay nasiib xaafadda buundaweyn waa ganacsi ayo ganacsi isku soo koomaa waxaa waaye kawaanka hilibkia ku jiro waxaa ku jiro qudaartia ku jiro waxaa ku jiro mataqaanaa raashiinkii waxaa ku jiro maacuuntii waxaa ku jiro mataqaanaa dharkii waxyaalaha electroniga ah qeyb dahabka lagu gato waa suuq adiga ay mo wax kasta in laga weynan waa loogu talagalay insha allah marka meeqa bilooda la doonayaa in lagu soo gabagabeeyo dhismihiisa walla maadaama shaqadiisa ay shaqo weyn ay tahay waxaan ilaa lix bilood inuu socon doono aan rajeynaya saddex lixdaas bilood inay kusoo gabagabeeyaan waa rajeynaya insha allah suuqaas guddoomiye cumar maxay tahay faa'iidada ay ka helayso dowladda hoose dhismaha suuqan ka sokow in dadku ay helaan meel ay ku ganacsadaan dadka maanta markaa qof bannaan ku ganacsanayo sidaa wax u weydiiso ma lahan laakiin markaa meel dejisid oo istaraajida ku dejisid oo mataqaanaa qofkaas waxaad ka qaadi kartaa canshuur waana kula xisaabtami kartaa miiskaas inuu mataqaanaa canshuurtaas inuu waddanka lagu sii horumariyo oo ilaaha dhaqaalaha meeshaas ay ka soo baxaan suuqa dowladda iskale shaksi ma laha shaksiga waxa waaye wuu ku ganacsanayaa waa waxaa la siinayaa furaha la siinayaa waa laga canshuurayaa badeecadiisa guriga ijaar baa loo xisaabinaya oo mataqaanaa in waxaa la rabaa wixii ka halaaba suuqaas lagu sitaro guddiga loo sameynayaa oo guddi xaafadda oo mataqaanaa xaafadda ka shaqeeya oo meesha suuqaas loo xilsaaray inay gacanta ku hayaan iyo dowladda hoose ayadana gacanta kusii haynayso laakiin mar kastaba majority waxaa la siinaya dadweynaha habka ay mataqana isku soo cunaan qaar ka mid ah dadka xaafadda buundaweyn ayaa u arka barakicin lagu hayo dadka xilligan ku ganacsanaya suuqa isbartibo waxaa la yidhaha cabdiraxmaan xasan dhunkaal ilaa iyo dowladdii ilaa iyo saacaddaana dan guud loo celinayo laysku dayay toban jeer in hadda ka hor la dhiso intaasoo dhanna xaafadda ay diiday baahida ay hadda loo qabo iyo midda hadda la abuuraana waxaa muhiimsan midda loo qabo oo hadda ay hayso ganacsiga waxaa lagu qabtaa balkiyaa la keenaa hilibkiyaa la keenaa yaanyadiyaa la keenaa dhistiyaa la keenaa wax badan oo dan guudaho haddii meeshaas laga banneeyo haddii hadda la dego meeshaas aan loo helaynin meel la geeyo ayay qabataa sidaas darteed ummadda waxaa u sheegaynaa iyo dowladdaba hadday wax qabanayaan inay kawaankii sida kawaankii suuqii qudaarta meelaha hadda tixriga ay ku dhaleen inay wax nooga qabtaan oo noo dayactiraan kawaanka waxaa laga qabanaya dhismo badan u baahan yahay wuu hallaabay qurug noqday tixriyaa ku dhashay wax badan u baahan yahay waxqabad fara badan u baahan yahay wuu jajaban yahay eeyaha soo galo wax walbaa soo galo suuqa qudaarta waa sidoo kale qof bini'aadan oo dhex mari kara suuqa qudaarta maanta ma jiro nin walba markuu bannaanka istaaga ninkii dameerle meeshuu ka soo noqonayaa ganacsatada yaryar ee ku ganacsata hareeraha buundada ayaa waxa ay soo dhoweeyeen dhismaha suuqan cusub ee xaafadda buundaweyn suuqaas oo ah dadka ganacsatayaasha oo dhibaataysan sida buundada horteeda oo kaleeto waxyaabaha yayaaloo kaleeto sida bagaashka baatiyaasha gabdhaha sidoo kale huudheedhka mararka qaar waxaa dhacday in ayagoo ka istaagin la dhaho dadka si rafaada ay ganacsaneen maalintaas ilmahooda wax u geysan waayaan marka aad iyo aadaan ku faraxsannaha suuq maadaama noo samaynayo waxyaalo badan oo kala duwan oo waxaa jiro oo dadka ganacsatada ee dhibaato ay u qabeen dhibaatada ay ku qabeen waxaa ka mid ah meelo badanoo waxaa jirto oo aan u qalmin inaa suuq laga dhigo ama ay ku gadaan goobo ganacsi ay ka dhigaan dadka goobaha ganacsiga meelaha ay fadhiyaan waxaa ku nadaamsan nidaamkoodana ay ku fiican tahay inaa meel goob loo yaqaano ama ay ku ganacsadaan oo maanta nabadoodana ay ku sugnaa karto inaa loo sameeyo dhibka aan ku qabnay markay dagaalo dhacaan amawaxyaalo oo wax ay dhacaan oo dhanba dadka dhan ama dhibaato wax yar haddii wax la sheego waxaa dhici karta inay dadkii ay kala xaroodaan labadaas maalmood ama afar maalmood ay bundada ay kala xirnaato ama ay suuqaas u kala xayirnaado marmaraa jirto oo lasoo qaadayo nin fadhi kara mala buundada ama jidadka nin ganacsi ku qabo oo maanta ganacsi ku samey kara mala la dhahaya jirto waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta toddobaadka dambe xubin middan la mid ahan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa soo jeedinayay barnaamijkaasi ganacsiga inagoo kusii shaqaynaa gabagabadii barnaamijkeena mar kale iyo qodobadii warka ugu daroona casha
kooxaha u dhaqdhaqaaqa siiriya ayaa sheegaya in mawjado weeraro ah oo dhinaca cirka ah oo uu horkacayo maraykanka lagu qaaday kooxda isis ee ku sugan gudaha iyo agaarka caasimada raqa oo ah caasimada kooxda isku magacaaday jihaadiistayaasha kooxda xuquuqda aadanaha u ololeysa siiriya ee xarunteedu tahay dalka britain ayaa sheegtay axaddan maanta in soddon gantaal oo dhinaca cirka ah lagu ganay xilli habeennimo ah saldhigyo ay leeyihiin kooxda oo ku yaala raqa iyo saldhigga cirka ee qaybta toddobiyo tobnaad madaxa booliska ee caasimada afghanistan ee kaabul ayaa xilkii iska dhigay taas oo ka dambeysay weeraro weerarada halista ah ee daalibaanka ee lala beegsanayo dadka shisheeyaha ah oo ay ku jiraan guryaha martida gawaari safaaradeed iyo askarta maraykanka war-saxaafadeeda ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliyana waxa uu sheegayaa waa cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa lagaga hadlay dagaalkii ka dhacay degaanada hoostaga ah degmada xaredheere ee gobolka galgaduud war-saxaafadeedka ayaa lagu booriyey kooxaha degaankaasi ku dagaalamaya in ay dirartaasi deg dega u joojiyaan daawud
mahadsanid caasha qodobadaasi warka ugu dooroonna waxa ay qayb ka hayeen barnaamijyada caddeena fiidnimo iminkana kaalimihii suugaanta iyo seynab cige heestaasi ayaan kusoo afmeereynaa barnaamijkeena fiidnimo halkan wadajir uga jeedinayeen caash ibraahim aadani anigoo haddaa u daweysana tan intaan dib u kulmayn waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.